kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xulka qaranka ee talyaaniga ayaa noqday wadankii labaad ee usoo baxa ciyaaraha semifinalka ee koobka qaramada yurub kadib markii habeenkii xalay ahaa ay laba gool iyo hal kaga soo badiyeen xulka qaranka ee beljam qaybtii hore ciyaarta nicolo barella ayaa gool ka dheliyey beljam waxaana goolkaasi sii labeeyey ciyaaryahan lorenso insinia oo xulka qaranka ee talyaaniga laba gool kala hormaray wadanka beljamka laakiin ciyaaryahan romelo lukaku ayaa qaybtii hore ciyaarta oo daqiiqada dheeriya lagu daray gool rigooraha u keenay qarankiisa inkastoo qaybta dambe ciyaarta markii laisugu soo laabtay xulka qaranka ee beljamku ay fursado badan heleen oo ay goolal ku dhalin kareen haddana shabaqa wadanka talyaaniga kubad waa ay la heli waayeen waxaa xusid mudan in ciyaaryahan kevin dubrana kubad uu dhinaca baalaha bidixda kala yimid uu soo dhex dhigay shabaqa agtiisa laakiin ciyaaryahan lukaku kubadaasi uu birta ku dhuftay kadib markii mid kamida difaaca talyaanigu uu ka bixiyey goosha ay kubaddu ku aadanayd si kastoo taaba xulka qaranka ee talyaaniga ayaa ciyaaraha kaba dambaysta ah ee afarta kulan ee ugu dambeeya semifinalka usoo gudbay dadka sida weyn uu la socday ciyaartii dhex martay xulka qaranka ee beljamka iyo talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah mahad dhafuuje oo ciyaaraha ka faallooda si dhowna u taageera xulka qaranka ee talyaaniga mahad ayaan weydiiyey waxaa suura geliyey beljamka in laga adkaado talyaaniguna ay semifinalka usoo gudbaan tani waxaa kamid ahaa waxyaabaha ay maanta ku badisay oo guusha ku raacday difaac aada u adag oo ay soo bandhigtay kaasuu hogaaminayay ciyaaryahanka weyn ee jiliili oo ah ninka ugu da-da weyn xooga qaranka talyaani taasoo muujinaysay isku xiraanshaha difaaca dhexda iyo weerarka talyaaniga oo ay ciyaarayeen ciyaar aad iyo aad iyo aada fursadeeda ay u sarreyso taas ayaa keentay in ay maanta kooxda beijing oo ah koox awood weyn ay ka baliyaan xulka qaranka sbain ayaa iyaguna ciyaaraha semifinalka habeenkii xalayaha usoo gudbay kadib markii sagaashankii daqiiqo iyo soddon dheeri ah oo lagu daray ay isla dhaafi waayeen xulka qaranka ee switzerland laakiin rigoorayaal loo dhigay labada dal oo xulka qaranka sbain ku guulaystay waxaa xusid mudan in wadanka switzerland uu heerkan kusoo gaaray kadib markii rigoorayaal uu kusoo reebay xulka qaranka ee faransiiska laakiin habeenkii xalayaha afar rigoore oo loo dhigay saddex ka mida waa ay khasaariyeen walow wadanka sbainna rigoorayaashii loo dhigay laba ka mida ay lumiyeen laakiin saddex ciyaaryahan ayaa u dhaliyey rigoorayaashii loo dhigay waxaayna saddexdaasi ciyaaryahan suurageliyeen in ay qaranka sbain usoo saaraan ciyaaraha semifinalka talyaaniga sbain ayaana sidaasi isugu beegmay oo madaxa isla geliya caawana waxaa la ysugu soo noqonayaa kulamo kale oo xiiso badan xulalka qaranka ee jamhuuriyadda jek iyo denmark ayaa kulanka koowaad foodes ku dari doona halka ukraine iyo wadanka ingiriiskuna ay kulanka kale madaxa isla geli doonaan afartaasi dal labadii ka soo baxda ayaana ciyaaraha semifinalka isku beegmi doonaan xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo